بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وحنا هيني بابكي وشيخ باب أنكم عابي وحتى ترجمان راعٍ عن عتي بن ضمرة قال رأيت عند أبي رجلا تعزى بعزاء الجاهلية فأعضه أبي ولم يكنه فنظر إليه أصحابه قال كأنكم أنكرتموه فقال إني لا, إني لا أهاب في هذا أحدا أبدا إني سمعت, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه ninkaa cutay bnu damara la yidhaahdo wuxuu yihi ra'aytu waxaan ku arkay cinda ubay ubay bnu kacb radia allahu tacaala canhu saxaabigii weynaa agtiisaa waxaan ku arkay rajula nin tacazaa bicazaa'i ljaahiliya xilligii jaahiliga sidii loo dhaadan jiro kale u dhaatay oo aabbayaashii ku faanay fa acadahu ubaya ubaya bnu kacab ayaa kelmad caan ahayd oo waagaa la isticmaali jiray ayaa uu ku yidhi fa acadahu ubayu walam yaknihi ereyga uu ku yidhi waynu sheegi doonaaye ereygaasna ma sarbeebine wuu ku caddeeyey fa nadara ilayhi asxaabu dabeete ninkiibaa waa la wada eegay fa nadara ilayhi xaggiisa waxaa wada eegay asxaabuhu asxaabtiisii qaala wuxuu yidhi innii laa ahaabu fii haada axada abada kelmaddaa inaan ku idhaahdo ninka sida jaahiliga maaragtay u dhaataa inaan ku idhaahdo cidna uga haybadaysan maayo weligay axadan abadan cidna uga haybadaysan maayo weligay waayo inii samictu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam waxaan maqlay nebiga oo yaquulu leh man tacazaa alictizaa macnaheedu waxa weeyaan waa qofka sharaf ka dhigta sharaf ka dhigta ku farxa ee weliba sheeg sheega hadduu doono shay marka tacazaa bicazaa'i اljaahiliya jaahiliyada sideedii oo kale waxay dee ku faani jireen muxuuha maxaa lagu kala sarreeyey waa qabiilka iyo reerka iyo aabbayaasha iyo abtirsiinta iyo awowayaasha soo may ahayn taasaa dha cazaa ljaahiliya marka man tacazaa macnaheedu waxa weeyaan faana wuu ku jiraa meesha laakiin qofka sharaf bida qofka sharaf bida iyo wanaag iyo weynaan iyo sarayn qofka bida bicazaa'i ljaahiliya faacaduuhu walaa takanuuhu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi faacaduuhu walaa takanuuhu riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan facaduuhu bihani abiihi walaa takanuuhu aabbihii aabbaha bahalkiisa qaniinde walaa takanuuhu hana u qarqarinine e afka ku ballaadhiya macnaha kelmaddu waa nooca laba shay baa ku jira meesha oo mid waxa weeyaan in qofka muslimka ahi sharaftiisu ay kuay ku ekaato islaamnimadiisa iyo iimaanka iyo alla kacabsiga oo karaamada qofku meesha ku jirtaa iyo shaksiyaddiisu waa iimaanka iyo abtirsiinta islaamka ina akramakum cinda allahi atqaakum dadku siday u kale sharaf badan yihiin waa siday u kale alla kacabsi badan yihiin ninka naarta laga waayo ayaa midgaana ballanku waa sidaas ninka laangaabka ahi waa ninka ehlu naarka ah ninka laandheera ahina waa ninka ehlu jannaha ah man ninka ilaahay yaqaana ee rasuulkiisa yaqaana ee iimaan leh ee alla kacabsi lihi ninkaasaa mudan in kor loo ego oo la ixtiraamo la qadariyo waxaa lagu sarreeyaa waa waxaas waxaa lagu sarreeyaa wayna ka hore u sheegnay qaacidaa jirta odhanaysa qofku wuxuu ku hooseeya amba uu ku sarreeyaa waa wuxuu kasbado abtirsiinta adigu ma lihid maad kasban maad iibsan maad dooran maad soo dhicin amba ha kuu gaagaabnaato amba ha ku dhaadheeraato amba awoyaashaa ammaan ha yeeshaan amba eed ha yeeshaan hawl adiga ku taalla hawshaas waxna lagaama weydiinin markaa lagugumana eedayn karo oo laguguma caayi karo cidna kuma caayi kartid lagugumana ammaani karo adna iskuma ammaani kartid waa shay ka gaara qofka awooddiisa iyo dadaalkiisa qofka waxa wax u ah waxa uu qabsado shaksiyaddiisu waxay la soo baxdo qodobka labaadna waa ereyga faacadduuhu bihani abiihi walaa takanuuhu waa ereygaas waxay ninkii hore usoo marray waxaa jira ereyo fara badan oo carabiya oo carabta ay iska isticmaali jirto halhaysa waytan hore u sheegnayoo ereyga macnihiisa looma jeedo ereyga macnihiisa in erey erey loo qaado looma jeedo oo kan imika aynu sheegayna wayna kaa macnaynay laakiin macnaha ku jiraa waxa weeyaan inaanu ahayn qof mudan inuu is-ammaano inaanu ahayn haddii falkaa lagu yihi samee haddaad samaysaa saanu sharaf u ahayn ila halkaasaad ka timi lagu yihi qaniine saanay sharaf u ahayn ayay ayaanay sharaf u ahayn qofku inuu aabbayaashii iyo maaragtay awowyaashii iyo kuwaas inuu ku abtirsado walaa takanuuhu waa min alkinaaya kinaaya ha u odhanina eh afka ku ballaadhiya xadiiska ragga qaar baa waxay yidhaahdeen xadiiskan hoosu eegitaan buu u baahan yahay imaam axmed iyo ibnu xibbaan iyo rag fara badan imaamu daxaawi ayaa wariyey daxaawi intuu dabagalay dabagalay xadiiska oo uu sugay inuu sugan yahay ayuu haddana macnihiisii qaadi kari waaye uu ka dhaadhici waaye inuu ka dhaadhacana wayhay hadduu sugay waa inuu ka dhaadhacdaa sidoo kale xadiiskii xalay aynu sheegaynay ibnu sayaad ninkaynu sheegayna wareerka ahaa isagana intuu sugay mabadeedi kale de waa axaadiis wada muslim iyo bukhaari ku jirteen ayaa haddana istishkaal mushkil aahaar kitaabkan dhaha waa taqaanaan haddaa aragtaan haddana wuu soo istaagayaa maaragtay wuu ku soo istaagaysa ragga qaarna waxaabay yidhaahdeen xadiisku waa xadiis daciifa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam kama sugna oo waa diideen sixada xadiiska waxaanay qaadi kari waayeen kelmadda ah faacadduuhu bihani abiihi walaa takanuuhu afkaasi afkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam hebeloo bahalka aabbaha qaniin afkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam mala afkaasi maaha oo rasuulku alayه الsلaaةu waسلام ma kana faaxisha walaa mutafaxisha ma kana rasuul اlahi salى الlaه عalيه wasلم طacaanan walaa lacaanan kana rasuul اlahi salى الlahu عalayه waسلم ashad xayaaءa min اlcadraaءi fii khidriha ninkii hore usoo sheegnay rasuulku qof aada u xishood badan oo afdhowrsoon oo aflagaadada aan aqoon oo cayda aan aqoon ayuu ahaa rasuulku alayه الsalaatu wasalaam kelmaddanna dee kelmad amaana maahe waa kelmad saa u qalafsan marka waxay yidhahdeen xadiisku ma sugna si ay tahayba imaam اalbani raxmat ullaahi عalayhi صaxiixada wuu ku sugan waxaanay culimmadu yidhaahdeen waxaa looga jeedaa maaha wax ay tahay qofka muslimka inu cid kasta ku yidhaahdeen waa ciddii mutaysataa qofku wuxuu galay baa ka weyn waxa lagu yidhi rasuulka alayh الsalaatu wasalaam daalim ma ahayn dadka ma dili jirin iskama dili jirin haddana sidaasoo ay tahay dee shareecada islaamka waxaa sheegtay dad la dilaayo nafta qofka muslimkaah waa xaaraan ba la yidhi soo maha haddana waxbaa laga soo reeba waxa ilaa biixdaa alaain fal qofku uu sameeyey isagoo kuma mutaysan in la dilo haway ku mutaystay qof buu dilay waa loo dilaya isagoo saana muxsina isagoo muxsinahoo reerlabuu sinaystay soo la dili maayo yani waa waxyaaba baneeya qofku isagoo muslime dhiiggiisa baneeya soo may banaanaan haddii dhiiggii qofkaba ay ku banaanaatay afcaal uu sameeyey dee qofka fal uu sameeyey amba qowlu ku dhawaaqayna waxaa ku banaanaan karaa in cirdigiisa wax laga sheego amba in erey adag oo aflagaada lagu idhaahdo marka aflagaado loo arkay lakin waa cuquuba wale markaa cay maahe iyo aflagaado maahe waa cuquuba waa ciqaab qofkani oo mutaystay weeye wallahu aclamu bilxaqiiqa baabun maa yaquulu rajulu idaa khadarat rijluhu qofka marka lugtiisu ay suuxdo yani markay kabuubiyooto muxuu lo odhanaya axaadiis kuma sugna laakiin waxaa ku sugan aahaar can cabdiraxmaan ibni sacdin qaala wuxuu ihi khadarat waxaa kabuubiyootay rijlu bni cumar cabdillaahi bni cumar lugtiisii baa kabuubiyootay had iyo jeer dee qof markuu lugta ku fadhiya amba uu si gaara u fadhiyo waxaa laga yaabaa meel meelaha ka mid a in ay culays ku dhaco dabeetana dhiiggii soconayay inuu istaagaabaa suuragala dabeetna lugta ay kabuubiyootay u baahata waxoogaa dhiigu inuu soo gadho hadhow ay caadi noqoto marka cumar ee cabdillaahi bni cumar baa lugtiisii kabuubiyootay faqaala lahu rajulun markuu saa isu tuutuujiyay dee lugta ay buro noqotay ayaa wuxuu nin baa wuxuu ku yidhi udkur axaba annaasi ilayk waxaa la yeelaa buu ku leeyahy waxaa la yeelaa haddii taasi ay kugu saa maaragtay lugta ay kugu kabuubiyooto dadka ciddaad ugu jeceshahay baa la xasuustaa buuhi dadka ciddaad u jeceshahay ayaa la xasuustaa markaasaa wuxuu yihi muxamedun dadka waxaan u jecelahay nebiy llaahi moxamed alayhi الsalaatu wasalaam yani wuu ku tallaalaa nebigu alayh الsalaatu wasalaam asxaabta rasuulku wuu ku tallaalnaa axaadiistan aarkan culimada qaarna way way sugaan laakiin albani wuxuu yihi waa daciif baabun can abi muusa anahu kana maca الnabiyi salى اllahu alayhi waslama fii xaa'iطi min xiiطaani اlmadinati وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به من الماء والطين أبو موسى الأشعري مالين مالمها كمدة أيو النبي عليه الصلاة والسلام وحو لشوغي بير كمدة بيرها مدينة النبي رسولك عليه وحو قعنت رسولك عليه الصلاة والسلام كهي أول عود وقري أيو كهي قعنت يضرب به الماء والطين أو كقراع أيو وكتم طمع أيو كم بدمود أيو بيها يربابضة فجاء رجل nin ayaa yimi oo soo galay albaabkii yani yastaftixu doonaaya albaabka in laga furo albaabkiibuu soo garaacay de waa bustaan albaab buu leeyay albaabki waa la xidhay albaabkiibuu soo garaacay faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu ku yihi iftax lahu ninka garaacaya albaabka abu muusow abu muusena albaabkuu taaganya riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan maalin maalmaha ka mida nebiga alayhi الsalaatu wasalaam soo raacay dabeete rasuulku wuxuu soo dhex maray beerihii madiine ayuu saa soo dhex qaaday dabeete beer beerihii ka mida ayuu galay markuu beertii galay ayaa wuxuu dul fadhiistay ceelka rakadiisii rakada saa ugu soo wareegsan maalinta ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuu saa lugaha intuu ku fadhiistay buu lugahana laalaadiyey qori dheerna waa hayaan qorigaasna wuxuu ku mudmudayaa ciidda iyo dhoobada dabeete wuxuu ku yihi halkaa albaabka istaag riwaayadka qaarna waxay tilmaameen anigaaba waxaan is idhi oo calooshaan ka idhi alleele maanta rasuulka calayhi salaatu wasalaam gaadhkiisa iyo ilaaladiisa ahow oo albaabka u istaag albaabkii baan istaagay buu ihi bustaanka iyo beerta nin baa soo garaacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi iftax lahu ka fur albaabka wabashirhu biljannati jannadana ugu bishaaree fadahabtu dabeete waan tego albaabkii baan ka furay faidaa abuu bakrin mise waa abuu bakr fafataxtu lahu albaabkii baan ka furay wabashartuhu biljanna dabadeedna jannada ayaan ugu bushaarey rasuulku wuxu uhi alayh salaatu wasalaam jannada ugu bushaaree baa igu yidhi baan ku idhi wuu soo dhaqaaqay abubakar rasuulka alayhi salaatu wasalaam ayuu salaamay midigtiisu fadhiistay baalkuu wareegsan yahay dhinaca midigtiisa ayuu fadhiistay uma istaftaxa rajulu aakhar dabeete nin labaad baa yimi albaabkii soo garaacay oo raba in laga furo faqaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi iftax lahu wabashirhu biljanna ka furo jannadana ugu bishaaree abuu muusa alashcari wuxuu yidhi markii uu labadaas sidaa ku yidhi ayaa waxaa niyadda gashaday midaan walaala ahayn ba yidhi waan kaa daba imanaya ee sii soco aggaa tigaysaa rasuulko sii soco waan kaa daba imanaya markaasa waxaa niyadda gashaday kaa walaala ahaydeen hadduu ilaahay khayr la damcay maantuu iman doonaa idan kii soo garaaca maxaa la leeyahy iftax lahu wabashirhu biljanna soo maaha ka furo jannada ugu bishaare walaalka hadduu maalin un khayr ka dul dhici lahaa waa maanta hadduu nasiib iyo ayaan leeyahay maanta albaabkaa soo garaaco kii soo garaaco baan hadhaa waa isagii iftax lahu ka fur wabashirhu biljanna faidaa mise cumar kii labaadna cumar buu noqday fafataxtu lahu waan ka furay wabashartuhu biljanna jannadana waan ugu bishaareeyey uma istaftaxa rajulu aakhar mid saddexaad baa ima soo garaacay albaabkii wa kaana muttaki'an rasuulku calayhi salaatu wasalaam markan wuxuu ku dangiigsaday meeshuu fadhiyey u saaray suxulka fa jalasa rasuulku wuu soo fadhiistay wa qaala wuxuu ihi iftax lahu kan dambe garaacayana ka fur wabashirhu biljannati jannadana ugu bushaaree calaa balwaa tusiibuhu laakiin waxaa u raacaysa isaga bilaayo iyo imtixaan ayaa soo maraya ninkaa hadda rasuulku markaa ma arki ogow cidda garaacaysa ma abubakar ba ma cumar ba laakiin maxaa ku socda dee waxyi baa ku socda waxyi ayaa ku socda rasuulku wuxuu ku yidhi ka fur albaabka kii hore waxumay ahay albaabka ka fur jannana ugu bushaaree kan maxaa la yidhi albaabka ka fur jannana ugu bushaaree laakiin calaa balwaa tusiibuhu balaayo iyo imtixaan ayaa la soo marin doonaa adduunka intuu joogo waayahay calaa balwa takuunu amba balaayo yani ninkaa ku ahaan doonto fadahabtu waan tegey albaabkii baan furay faidaa huwa cumaan isagoo waa cusmaan ibnu cafaan dee cusmaan wixii soo marayna waa garanaysaa abu bakar khilaafadii buu qabtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu ka dambeeyey xaalad caadiya bay ahayd inkastoo dee xurub ridda meesha ay timi dee laakiin waa takaaliiftii maaragtay iyo culayskii iyo miisaankii uun dee waxay ka mid tahay khilaafada iyo maamulka iyo madaxtinimada cumar baa uga dambeeyey hawshu waa sii socotay cusmaan hadda eeg dadkii gaaloobay xuruubu ridda wixii la odhan jiray dad islaamkama yar baa ku hadhay maka iyo madiine iyo iyo meel yaroo yaman ku taalla camaan magaalooyin kooban baa dadka geebigooda rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay diinta ka baxeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam kuma sheegin balwa imtixaan kuma sheegin iyo balaayo laakiin cusmaan radia allahu tacaala canhu xilligiisii balaayaa dhacday takhayal balaayadaasi waa maxay muslimiintu waa iskhilaaftay muslimiintii ee iskhilaaftay marka iskhilaafka muslimiinta iyo dadku diintaba inay isaga tagaan waxaa dhib badan iskhilaafka muslimiinta waa imtixaan iskhilaafkii muslimiinta wuxuu keenay in cusmaan madiine lagu dilo oo muslimiintu ay dilaan balcajaaibka waa cusmaan ibnu cafaan waa nebiga ayaa laba jeer sadog u ahaa waa saxaabi qiimo badan waa khaliifkii saddexaad yacni khilaafku wuxuu gaadhaa meelo aanad suuraysan kar ahayn dadka qaar ba waxay la yaabaan nimanka dad muslimiin oo islaynaya laba kooxood oo muslimiina amba hoosu dhaadhaco laba xarako oo islaami oo islaynaya dadka qaar baa madaxa isqabanaya waa aakhiru samaane bilaayaa dhacday miya islaayiin baa loodhanaya muugta waxa alla waxa adduunkani wuu soo dhammaaday dhibaatooyinkan iyo xisaabahan horaa loo soo maray calaa balwa tusiibuhu aw calaa balwa takuun bilaayo ku dhici doonta ninka imtixaan dadkii uu maamulaya baa ka hor yimi waa la go'doomiyey masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu go'doomiyey waa madiine hadda meesha markaasaa cid u baxda la waayey markaasaa biyihii loo diiday markaasaa la haraadiyey markaasaa isagoo xaaskiisii la jooga iyo hablihiisi iyo carruurtiisi dhex fadhiya oo luunku ku wareegay oo midna biyo ay waayeen dumarkii iyo carruurtii iyo wixii ya ayaa oo xataa qofka istirahaa biyo soo gaadhsiiye la dilaayo ayaa masaajidka loogu soo galay isagoo kitab quraan akhrisanaya markaasa lagu duldilay khalaas so markaa imtixaan iyo balaayama calaa balwa tusiibu wa kaana muttaki'an fajalasa wa qaala iftax lahu wabashirhu biاljannati calaa balwa tusiibuhu aw takuun فذهبت فإdا عثمان mise waaba عثمان ففتحت له dabeete albaabka ayaan ka furay وأخبرته بالذي قاaل رasuuلku عaلaيه الصلاaةu وaسلام wixii uu yidhina waan u sheegay rasuulku wuxuu yidhi albaabka ka furo jannadana ugu bishaare waxaanad u sheegtaa in la امتixaami doono qaala wuxuu hi الlaه المستaعاan waa kelmad weyn kelmadaasi moogta الlaه المستaعاan الlaه المستaعاan ilaahay baa la kaashadaa buuri ilaahay baan kaashaday bay ka dhiganta ilaahay baan isu dhiibay ilaah yani imtixaankaa i soo mari doonaa alla yaanan ku dhicin waayahay ka soco baabu musaafaxati subyaan ubadka in la gacan qaado salaanta in gacan qaad loo raaciyo can salamata bni wardana qaala wuxuu hi ra'aytu anas ibni malikin yusaafixu الnaas waxaan arkay waa nin taabiciya waxaan arkay anas ibnu malik radia allahu tacaala canhu shaqaalihii nebiga iyo saaxiibkii oo yusaafixu nnaasa dadka gacan qaadaya oo gacanta marinaya markaa inay sunno tahay baad garata fasa'alanii wuxuu i weydiiyey man anta waar kumaad ahayd faqultu waxaan ku uhi mawlan libani leyf nin beeshaa ku tirsan baan ahay leys la yidhaahdo famasaxa calaa ra'sii alaaan madaxuu saddex jeer markaa garo waa waa wiil yar waa canug yar saddex jeer buu madaxa ii salaaxay wa qaala wuxuu uhi baaraka allaahu fiik allah ku barakeeyo wuu duceeyey waynagii sheegnay ubadka lama habaaree ubadka waa loo duceeyaa waxay iska yaacyaacaan aduu wad caarari jirta berigii hore geelaba jir soo soo wada marma qof aan qalqaali ahayn baa jira ma qof aan caano iyo soo daadin oo waalidku aanu eriyan oo wada qayliyo buuq ahayn baa jira ma qof aan malaa'ig ahaa ma wada dadku ma wada waayeen bay ku dhasheen almayr hadduu masaajidka fartaa ka soo galo xaggaa xaggaa u cararo waa la maslexa waa la fadhiisiyaa un lama caayo rasuulka alayh salaatu wasalaam isagoo ku jira masaajidka salaadii ku jira oo sujuudsan buu dhakada ka fuulay xasan ibnu cali dhakaduu ka fuulay rasuulka alayh salaatu wasalaam iskama ridin xataa tartiib iskama qaadin wuu iska daayey wuu sujuudsanaa mar hore ku cilaha wuxuu sugayaa intuu ka kacayo markuu ka hawl dhammaysta ee ki yalaa uu ka daalay dhakadiisii iyo qoortiisii ayuu ka dhaadhacay marka uu ka dhaadhacay buu ka soo kacay sujuuddii soo dulqaad maaha yani ciyaalka masaajidka laguma laayo lagamana eriyo lamana nacbaysiiyo waxaa laga yaabaa ilmaha yar ee masaajidka ku yar ay ciyaaraya yaanu ku qaylanaenu ka erino inaanu aabbihiina tukan hooyadiina aanay tukan baa laga yaabaa isagoo keliya xaafadda masaajidka uu ka yimi marka xaafaddiina salaad aan lagu tukanayn masaajidkiina laga caydhiya xagee buu qabanaya salaad yaa baraya ninka ilan qaar ba dad badan baa jiro aan tukan salaada oo waalidiinahay marka caruurtu mar kasta waxay u baahan yihiin naxariis iyo u dulqaadasho iyo hayn iyo ayay u baahan yihiin madaxu ii salaaxay buu yihi wuu duceey waa in loo duceeyo baabu lmusaafaxa waxba looma soo sheegin intuu dheg iyo dhaban dilaacayba koodhin waxba xaafadihii baan tarbiyaddii lagu soo barin intuu oday u tuhaantukuyo oo ka bax masaajidka warya waa qalad عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وحر لما جاء أهل اليمن مركي غير يمن أي مادين وعامل وفود سند في وفديدة أي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحر قد أقبل أهل اليمن غير يمن بائديم وهم أرق قلوبا وأنا ضدك ضدك أبو قلبك تلعسان له يا الإيمان يمان والرحمة والإيمان يمان yamaniya iimaanku xagga yeman buu jiraa meesha yeman aad baa loo ammaanay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam u ammaanay ciraaqna aad baa loo dhaliilay meesha ciraaq la yidhahdo waa meel shar waa meel balaaya ka timaado un khilaaf iyo buuq iyo war laga naxo iyo ishaysi iyo isdil iyo dhiig inbaa ka yimaado un laakiin yeman dad qalbi jilicsan ayaa lagu yaqaanay dad iimaanle baa lagu yaqaanay iimaanku rasuulka calayhi salaatu wasalaam aliimaanu yamaanin iimaanku xagga yeman ayuu xigaa wahum araqu quluuban minkum way idinka qalbi jilicsan yihiin marka waxaad dareemaysaa deegaanadu inay saamayn leeyihiin deegaanka qofku uu ku nool yahay saamayntiisuu leeyahy qolada noocaasa ohan halkaa meesha dadka degani ha waa dad qalbi adag waa dad naxariis daran dadka xaggaa degani waa dad qalbi jilicsan dadka aaggaa degani waa dad gacan adag dadka xaggaa degani waa dad gacan furan waa deegaantu qayb weyn bay ka tahay qofka dhismihiisa wahum araqu quluuban minkum yani waata laodhan jiray reer khuraasaan baa xagga bakhaylnimada kitaab albukhala jaaxib maruu ka warramay xagga bakhaylnimada iyo dhabcaalnimada ayuu kitaab ka qoray dadku soo kala u kala bakhaylsan yihiin iyo sheekooyinka bukhalada dadka dhabcaaladaa sheekooyinkoodii qosol unbaa kaa dhammaanaya ad kitaabka ha akhrido markaa meesha ugu daran ee bakhayladoodu ay rikoorka jebiyeen xagga khuraasaan iyo aaggaas iyo eeraan ayuu ku sheegay فهم أول من جاء بالمصافحة إيجو وادتك أوري قعن قادك بلابا السلام عليكم الأولى وعليكم السلام السلام عليكم يا قعن قادك والله سردتك بلابا وحي هاين اه وحي هاين خيار يمن أي هاين واي واحد صحيحة أبو داود إيو حافظك إيو ويوريين إمام الألباني رحمة الله عليه وصحيحي عن البراء بن عازم قال وحري من تمام التحية salaanta dhamaystireeda waxaa ka mida iyo iskaba raacinteeda waxaa ka mid a tusaafixa an tusaafixa akhaaka walaalkaa inaad gacan qaato salaanta dhamaystirkeeda waxaa ka mid a inaad assalaamu alaykum alaykum asalaam oo gacanta aad u dhiibto coroniya ka waran coroniya gacan qaadkii ya dub baa loo boqda baa la nimanka dub baa loo boqdo waxbaa soo socda baa la yidhi uu soo laba kacleeyay bahalkuyo qabowgana wuu soo socdaayo waa la baqbaqanaya ilahay waxba inagu yeeli maayo markuu ilkaha qabayba waxba inamu yeelin in yar buu ina yeela ya masaakiin baynu iska noo ilahay wuu ina yaqaanaa ilaahay wuu ina garanayaa itaalkeenna iyo maaragtay awooddeenna iyo tala xumaanteenna iyo iska masaa lana garanayaayo xanuunka noocaas oo kalaha ilahay insha allah inagu soo dayn maayo ilahay baanu ka barinay in fara badan oo waa ilahay waa inaga aqbala min tamaami min tamaami taxiya salaanta dhammaystirkeeda waxaa ka mid a an tusaafixa akhaaka ilaahay baa ina dilaya walaalihiin iska salaama waxba ina yeelmaya baalkaasi baabun wuxuu baabu yahay baabun masxu almar'ati gabadhu inay masaxdo ra'sa asabiy ilmaha yar madaxiisa inay masaxdo inay madaxa u salaaxdo عن إبراهيم بن مرزوق الثقفي قال حدثني أبي وكان لعبد الله بن الزبير فأخذه الحجاج منه قال كان عبد الله بن الزبير بعثني إلى أمه أسماء بنت أبي بكر وحليه هي إبراهيم بن مرزوق الثقفي وعيري من محدث أبوها تقريبا وحول أبها بأي وهمي وكان أبهين وحوها لعبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير بالها يعني عبد الله بن الزبير بأشقين شري سواير فأخذه الحجاج dabeeta aabbahay cabdillaahi ibnu subayr waxaa ka qaaday xajaaj minhu xajaaj baa ka qaaday yani markii la dagaalamay la islaayey ee maaragtay dee cabdillahi ibnu subayr la dilay ayaa dadkii gacanta lagu dhigay xajaaj oo qabtay waxaa ka mid ahaa aabbahay qaala wuxuu ihi marka intaas markaa sheekada kuma jirte wuu inoo faa'iideeyey uun laakiin t taynoo jeednaa waatan qaala wuxuu idhi kaana cinda cabdillaahi bni kaana cinda kaana cabdullaahi bnu zubayr aabbahay baa wuxuu igu yidhi buu idhi kaana cabdullaahi bnu zubayr cabdullaahi ibnu zubayr wuxuu ahaa bacahanii ilaa ummihi mid ii diro hooyadii asmaa binti abi bakrin asmuu ii diri jiray faukbiruhaa markaasaan uga soo warrami jiray bimaa yucaamiluhum bimaa yucaamiluhum xajaajun siduu xajaaj ula macaamilaya bimacnaa warbixintaanu geen jiray maanta aabahooye waxaasaa dhacay marka ugee warka ayuu odhan jiray intuu warka ii dhiibaan cararasaan u tegi jiray asmaa binti abi bakar markaasaan uga warrami jiray waxyaabaha xajaaj iyo xertiisii ciidankiisu ay samaynayaan faukbiruhaa markaasaan uga warrami jiray bimaa yucaamiluhum xajaaj wa tadcuu lii dabeetna way ii soo ducayn jirtay markaan warka u dhammeeyo way ii soo ducayn jirtay wa tamsaxu ra'sii madaxaygana way ii masixi jirtay wa ana aniga oo wasiifun anigoo kuray ah duuna almuraahiq yacni uun de markaasun kacaan yar ah xilligaas nin yar baan ilmo yaroo carruura ayaan ahaayo yaro kacaanaho weli muraahiqadii aan gaadhin marka waa dhaqan labaad oo asxaabta aynu ku aragnay oo ah ubadka amba ilmaha yaryar in madaxa loo saraaxo oo loo naxariisto oo loo duceeyo meelo badan baa laga soo laalaabanayaanoo habaarkan faraha badan waxaa laga yaaba laftiisu de malaa meelaha laynaga haysta waa ka qayb de ila meel naga haysta ma ogin sun baynu nahay laakin ku waxbaa dee ku meelood wax nagaga nagaga laaqan yihin waa inaynu isbaadhno waay baabun wuxuu baabu yahay almucaanaqatu mucaanaqadu af soomaali male oo labada qof intay iska hor yimaadaan inay saa isu qabsaan labada madaxa isdhaafiyaan mucaanaqada waa taas waa somalia ku sheega waa taas eedu luqumaysi waa inaynu moogtay de u af soomaaliyeyna mooyaane leanno dhaqankeennii kumay jirin gacanqaadkaas mooyaane maxabbaa ku jirta mucaanaqada maxabbaa ku jirta soomaalidana maxabadu way ku yarta iyo kalgacalku sideedaba way iskaga yartahay oo labada qof ay asxaab tahay inanka iyo aabihi haddii xataa isu yimaadaan way adag tahay inu maaragtay inanku iyo aabihina isku dhegaan xagga dambe iyo reer magaalkii mooda dadkeena reer baadiya waria abla oran labada abe suma wanaagsanid reerku waa fiican yihi waa lasii kala dhaqaajin yahay maca salaama isagoo laga yaabo aabihii inuu xiisaynayo oo xiise fara badan u qabo aabihiina ilmihiisii uu xiisaynayo ayaanu xiisihiisi iyo maxabadiisi aanu sheegan karahayn aanu cabiri karahayn qaarkoodna waxay samayn jireen dee waagii rasuulka alayh isalaatu wasalaam iyo asxaabtiisa markay ilmihiisa waarko ee uu mucaanaqeeyo wuu ilmayn jiray kanna wuu ilmayn jiro kanbu ilmidiisu ay ku da'aysaa kan kalena kanba ilmidiisu ku da'aysaa asxaabtuna caynkaasi ahay labada qof saaxiibkaa ee muddo kala maqnaa anigu waxaan aqaanaa hadda hargeysa nin nila jooga oo haddii shan lix cishaa kala maqnaataan waa ismucaanaqaysaan garabka ku qoyaayo garabka oo ilmo iyo maxabo aawadeed qof qof bay inagu jira moogta qof qof fiican baa inagu jiraa ya markaa mucaanaqadu dee qorshaha kumay jirin inanka xaggeena kumay jirin ta laakiin sa waa qooro qoorays ka soo qaad in qooraha las labada qoorood laisweydaariyo can jaabir bni cabdillahi radi allahu tacaala canhu anahu isaga lamaa anahu balaqahu waxaa soo gaadhay jaabir xadiiثun xadiis baa ka soo gaadhay can rajuli min asxaabi الnabiy salى اllahu عalayhi wasalam asxaabta rasuulka ridwaan اllahi عalayhim fabtaaca baciiran ama fabtactu baciiran dabeete waxaan u soo iibiyey awr amba isagaa awr soo iibsaday wuxuu doonayaa xadiiska ninkaa loo sheegay inuu ugu safro fashadadtu ilayhi raxlii shahran waxaan ugu geejiyey maxaanku idhaahdaaye heensihii hal bil yani hal bil oo kaamila ayaanu safar kusii daynay buuri waxaan u soconnaa halkii lagu sheegay xadiiska nin asxaabta rasuulka ka mid a oo milhiblaayo jooga waa masar ayaa waxaa lagu sheegay xadiis inuu hayo xadiis aanu maqal isagu oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aanu ka maqal markaasaa wuxuu rabaa xadiiskaas inuu ka soo hubiyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu yidhiyo in kale dabadeedna wuxu waar isoo kooree awrka waan soo kooreeyey kii baanu kaxaysanay bil baanu sii jeednay xataa qadimtu shaam kanime waa nin kale xataa qadimtu shaama ilamaa iyo shaam aanimi ilamaa iyo shaam aanimi waayahay faidaa cabdillaahi ibnu unays mise cabdillaahi ibnu unays ayaaba jooga meeshii waa ninka loo socdo cabdillaahi bn unays aljuhani geesigaha fabacatu ilayhi waxaan u diray ana jaabiran bilbaab inuu jaabir albaabka taagan yahay waxaan u sheegay waanu anagii jaabir baanu ahayno waanu wada soconnaayo jaabir baa albaabka taagan farajaca arasuulu kii naga furay albaabka ayaa dubu laabtay faqaala wuxuu uhi jaabirun ibna cabdillaah mujaabir ibna cabdillaahi wuu sheegay yani wuxuu ihi jaabir baabka taagan wasu uhi mujaabir ibna cabdillaahi markaasuu ihi haa faqultu nacam fakharaja dabeeta wuu soo baxo factanaqanii wuu igu dhegey oo maarata qoortaan iswadaarsanay hab buu siiyey ha qolta waxaan ku uri weligaaba waad u heli maysa soomaalia xabaddaas gabyaa kasta haddaynu hello sugaanyaan kasta haddaynu hello xabad xabadda noocaasi qorsheena kuma jirto lagaba yaabaa haddii lasii baadhbaadho jirjireeca noocaasi iyo isdabacsanaantaasi inay maaragtay iyadoo la dhaliilayo la caayayo dhaqankan in laga hela suuragala qultu waxaan ku ihi xadiiun xadiis balaqanii iga soo gaadhay oo lam asmachu oo aanan maqal oo khashiitu aan ka cabsaday an amuuta inaad dhinto aw tamuuta inaad dhimato yani xadiiskaasaan rabaa inaad ii sheegto qaala wuxuu ihi samictu nabiya salى اllahu alayh wasalam nebiga ayaan maqlay oo yaquulu leh yaxshuru اllahu اlcibaada aw الnaas ilaahay wuxuu soo saarayaa addoomaha amba dadka curaatan iyagoo qaaqaawan gurlan buuriye qaba buhman waxba aan sidan waxba aan haysan fara maran qolna waxaanu ku nidhi maa buhman oo buhman macnaheedu waa maxay qaala wuxuu ihi laysa macahum shay waxba ma haystaan waxba ma haystaan riwaayaadka qaar waxay tilmaamay buhman dhammaystiran oo sidii ay ku dhasheena haddii ay wax xubno ka go-een intii adduunka ay joogeen loo soo dhammaystiray fa yunaadiihim ilaahay baa u dhawaaqaya wuxuu ugu dhawaaqayaa bisawtin cod yasmacuhu man bacud kamaa yasmacuhu man qarub cod ka dhowina uu maqlaayo ka dheerina uu maqlaayo ayuu ilahi subxana wa tacala ku dhawaaqaya ilaahay muxuu leeyahay ana almelik aniga ayaa boqora boqorkale maanta ma jiro boqoradii meelaha marmari jiray waxba kama jiraan way dhuumanayaan laa yanbagii liaxadi min ahli اljannati yadkhulu اljannata وأحد من أهل النار يدخل النار يطلبه بمظلمة أن نأخذ لا ينبغي أما قرنتو أما هبونا صورة قل ما هل لأحد قف من أهل الجنة جنة إهل كيدا يدخل الجنة جنة دينو قالوا وأحد سقو قف من أهل النار أهل النار كمده يطلبه وشيغنيو بمظلمة ظلم وشيغنيو walaa yenbagii uma qalmo liaxadin qof min ahli nnaari ahlu naarka ka midihi yadkhulu naara naarta inuu galo wa axadun walxaal axadun isagoo qof min ahli اljannati ahlu jannaa ka midihi yadlubuhu uu u sheeganaayuu ka rabo bimadlamatin dembi iyo gaf uu ka galay iyo dulmi uu ka galay waa loo kala jaraya yacnii haddii jannada laguu qoray adiga oo nasiibkeenu nasiibkaagu uu wanaagsanaa haddii uu jiro mid ehlunaaroo wax kuu sheeganaya ilaa lagaaga gooyo jannada gelimaysa waa loo kala jaraya dadkii ehlunaarkiina waa caynka qultu waxaan idhi wa kayfa oo sideebaa sideebaa wax loo kala goosanaya sideebaa loogu celinaya dadka xaqoodii wainamaa na'ti allaaha curaatan buhmaa oo ilaahay waxaa baynu u nimina koo qaaqaawan oo waxba aan haysane maxaynu ku dayn baxaynaa ninkani wuxuu daynkuugu sheeganaya xoolaad ka qaado wuxuu diinku wuxuu dulmi kuugu sheeganayaa dhul baad ka qaada sidee baan u gudayaa buu ku leeyahy ina waxaad noo sheegtay imika annakoo qaaqaawan oo waxba aan haysan in ilaahay la hor imanaya qaala wuxu uhi balxasanaatu wasayi'aat waxaa lagu kala deenbaxayaa xasanaadka iyo sayi'aadka xasanaadka iyo sayi'aadka ayaa lagu kala deenbaxaya xasanaadkaagii baa la qaadayaa kan baa la siinayaa markaa meelaha caqli xumaanta ibni aadamku ay ka soo baxdaan makuu sheegaa meelaha caqli xumaanta ibni aadamku ay ka soo baxda waxaa ka mid a ee qofku aanu dareensanayn qofka qofku uu necab yahay inuu xasanaadkiisa u hibeeyo qof aad necab tahay xasanaadkaaga inaad maalin walba aad in in badhu salaadaadii badhu dirto sekadaadii soonkaagii qur-aankaagii dikrigaagii waysadaadii hadda ninkiina waad necabta ogo macnaha waa maxay markaad meelahaa ka caydo aada meelahaa ka xamato aad meelaha wax ka sheegsato ka ilin inaad jeceshay ma xamatide oo ma caydide soo ma kaad caayasa aad xamanaysaa waayo inaad hoostaa ka diidan tahay soo maaha dee bal qabso oo xantaasi waxay ka dhigan tahay xasanaadkaagi baad bixinaysaa waad diraysaa marka caqli xumaanta ibni aadamka meelaha ay ka soo baxdo ee aanu ogeyn waxaa ka mid a qofku dadku qofku dadka qofku ugu necab yahay inuu siinayo adduunka ilahay wuxuu ugu jecel yahay waxa ugu qaalibsan waa xasanaadka shilimaadka maha waxaynu haysanno in yar baa baynu iska haysanno salaaddaa waa laga sii garanayaa intii yaraydina halis bay ku jirtaa kana waad caayaysaa kan waxbaad ka sheegaysaa kan waad ku diraysaa kani waa kan social mediahii hadalkiisa dhaaf isaga marka maangaabka maangaabnimadii ibni aadamku meelaha ay ka soo baxdo ayay ka mid tahay waxaa lagu kala dayn baxayaa bilxasanaat wasiiyaat xadiiska waxaa laga faa'iidaysanayaa saddex qodob aynu kusoo koobne horta dee adduunka in la maro oo cilmiga loo rixlaysto cilmiga iyo aqoonta qofka marka uu dhammeeyo ee cilmigii uu hayey ee beledkiisa yaalay qofku inuu dhaqaajiyo oo uu socdo oo meelba meeshay uga dhowda sheekha jooga uu tago cilmiga uu ka soo qaato oo hore uga sii socdo iyo iska fadhigu had iyo jeerba inaanu wanaagsanayn imaamu shaafici raxmatullaahi calayhi nin aad u xikmad badan buu ahaa gabyaashaa cerana wuu ahaa oo murtida hela wuxuu yihi taarab taarab min alawطaani fii طalab اlculaa wasaafir wasaafir fafi اlasfaari khamsu fawaa'idu wuxuu ihi hariib noqo buu ihi hariib taarab min alawطaani fii طalab اlculaa haddaad doonaysa meel sare inaad gaadho dee gosha hooyadaagna ku jirin ka soco meesho ka bax oo meelaha qabo oo socod socod bilow oo hariib noqo oo dalka mar qul siiruu fi lardi soo lama odhan wasaafir fa fi اlasfaari khamsu fawaa'idi safaroo socdaal waayo safarka waxaa laga helaa shan faa'iido wuxuu waxaa laga helaa tafaruju hamin waiktishaab tafaruju hamin waiktisaabu maciishatin wa cilmun wa aadaabun wa suxbatu maajidi waxaa laga helaa tafaruju hamin haddii xaalad aad ku jirta hami iyo hamiya haddaad socdaasho waad ilaaweysaa haddaad socdaasho hamigaagii iyo xisaabtaad yani hawl kale aad gelaysaa fikir kale aad gelaysaa hamigii iyo walbahaarkii iyo kamigii waad ilaaweysaa waiktisaabu maciishatin inaad maciishad kasbato inaad soo shaqaysta wax soo hesho badda maxaa loogu daatay maanta wuu tahriibay xaguu ku cararayaa miyuu soo xajayaa qofku ya miyuu soo cimraysanayaa miyuu soo jihaadaya soo lacag doon maaha waiktisaabu maciishatin inuu qofku maciishad soo shaqaysto وعلم وآداب وصحبة ما سولبا ما تفريج هم ايش واكتساب معيشة وعلم علم بقى لغو هلا سفرك وفادو سفره من أرول مريني ضايرة بالين والدم بات أقوم بسهيليسا تشارب بسهيليسا حكمة بسهيليسا وآداب أخلاق بسهيليسا وصحبة ماجدي أصحاب عصب إما كان يكريها رجيساهي hargeysa aan ka bixin weligii reer hargeysun buu yaqaana iyo qof meelaha uga yimaada lakiin qofka halkan waxoogaa joogay ee ka taga banaan meel kaleba ha u bixinin ee berbere waxoogaa bila jooga amba sanad jooga asxaab buu samaysanayaa way isku dhex jiraan burcuu tegayaa asxaab buu samaysanayaa saa u soco marka booramuu tegayaa boosaasuu tegayaa meeshuu qofku meeshii uu tagay marka waxoogaa joogaba cidday isugu dhacaysa waa suxbatu maajidin markaas shan baa laga helaa buuri markaa dadku inay safraan oo cilmiga ay u safraan oo ay dhaqaaqaan oo adduunka ay maraan ragga socodka wow door hadduu mawdku daayo waa inuu socdo qofku uu dhaqaajiyo wuxuunbaad ka soo faa'idaysa faramadhaan ku iman maysid raggii socday baa garanaya abu tamaam raxmatullaahi calayhi waxaa laga sheegay inuu yidhi wa tuulu maqaami اlmar'i fi lxayi makhlaqatun buu yihi watuulu maqaami almar'i fi lxayi qofku inuu xaafadooda jooga uun makhlaqatun yani thawbun khaliq waa maro huna soo maaha qofka way baabiisaa buuri makhlaqatun waxay baabiisaa lidiibaajatayhi bilicdiisa iyo quruxdiisa fakhtarib tatajadadi lidiibaajatayhi fakhtarib tatajadadi waad soo cusboonaan doontaa safar buu ku leeyahy haddaad fadhido un waad idlaanaysaa waad dhammaanaysaa laakiin haddaad baxdaad meelaha qabato oo dadka soo salaanto waad soo cusboonaanaysaa wuxuu tusaale usoo qaatay cadceedda wuxuu waxaan arkay dadku cadceedda inay jecel yihiin maxay ku jecel yihiin waa inay soo baxayso ay soconayso ay dhacayso waxoogaa maqnaanayso marka hadda hadhow iyadoo cusub bay soo baxaysaa laakiin hadday taagnaato un ka warran war yaa ilaahay yaqaano kaad u dhaqaajida odhanaysa dee qur-aankana waabay ku taalla markaa horta qof qofku inuu socdo oo cilmiga loo socdo qur-aankay ku taallaa falowlaa nafara min kulli firqatin minhum طaa'ifatu liyatafaqahuu fi اddiini waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim yacni dadkii muslimiintaha waxaa la yidhi qayb ka midi may baxaan oo cilmiga may dalbaan oo may raadiyaan man salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu طariiqan ila اljanna qofka cilmi u baxa ee socoteeye dhaqaaqa ilaahay jidkaa oo maray wuxuu ugu sahlaa jid jannada ka mida marka qofku inuu meel iska fadhiyo afarta xaafido kasoo horjeedono aanu cilmi doonani waa manqaso waa ceeb nabiyullaahi muusa calayhi salaam baa laga sheekeyey qur-aankuna uu ka sheekay suuratu kaaf rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay waxaa la yidhi isagoo asxaabtiisa dhex fadhiya la yidhi adduunka ilahi yaa u cilmi badan musu yidhi aniga weligaa ha isqaadanin nabiyullaahi muuse calayhi salaam naftiisaa qancisay dadku saa u eegay wuxuu horta deli nebi ilaahay baa baa tahaye yaa ku dhaama dabeete waxaa la amray nebiyullaahi muuse inuu socdo waxaad arki doontaa cid kaa cilmi badan ee dhaqaaji baa la yidhi dee qisadii dheereed waa garanaysanaa mashhuurka ahayd waa kii socday waa kii khadir ugu tegay badda agteeda qaala hal attabicuka calaa an tucallimanii mima cullimta rushda waa kii yidhi ma ku raaca hadde isagii ninkii lahaa dadki ilahay anaa u cilmi badan ayaa wuxuu ogaaday ninkan inuu ka cilmi badan yahay ma ku raacaa cilmiga aan kaa bartay de waa kii raacay waa kii de waxyaaba aanu weligiiba arag ka sheekeeyey waa ku isqabsaday nebigu alayhi salaatu wasalaam waa ka xiiseynayey bal muu iska aamus ya nebi muuse bal muu iska aamus marka waxa loo jeeda waxa weeyaan qofku waa inuu waa inuu socdo qofkii ziyaado u baahan waxaa jira kitaab u qoray waa wada taqaanaane khatiib albaqdaadi alrixlatu fi alab alxadiis yani wuxuu ka sheekeynaya inta caalim ee maarata yani waa kitaab mumtica yani qofku ku raaxaysanayo marka horta cilmiga in loo rixlaysto waa kow qodobka labaad ee uu ka warramayo xadiisku waxa weeyaan waa ka u baabaystaye qofku qofka inuu mucaanaqeeyo weliba gaaraan qofkay kala raageen ha ka qajilin walaalka ha ahaado saaxiibka ha ahaado hooyada ha ahaato gabadhaada ha ahaato iyo xaaskaaga halkaa maxaa soo galay de waaa waxaa soo galay de waxaan isla ogeyn waxaynu soogeyn baa soo galay dee ninka soomaaliga ahi ha waa iskiijiskeenii di ha soo reerka ma fiicna reerkaas ma fiicayn aruurtu waa sidee ha wuu sii soconaya marka hadda waxa moogtay waa waana qalad iyo dee qodobkaa u dambeeya ah waa dulmiga iyo dembiga ha la iska ilaaliyo dulmiga la gelayo dembiga la gelayo haddii maanta lagaa jari waayo waxaa jirta maalin lagaa jari doono aakhiraa soo socota in yar baynu noolaanaynaa in yar yar baynu noolaanaynaa in yar markaa waynu isku dhacdhacaynaa waynu isjiirjiidhaynaa qaar baa ina saamaxaya qaar baa inaga saamaxahay laakiin walciyaadu billahi meesha xisaabtu ay taalla waxa weeye waa aakhiro waxa maanta aad qaadee kula macaani maalinan maanta ahaan bay kula qadhaadhaanaysa wixii maanta maaragtay kula fududi maalin maalmaha ka mida soo socotoo dhow way kula cuslaanaysa baabun الرجل يqبل بنته ninku inantiisa ma dhukan karaa waa xadiiثkan hore usoo maray rasuulka عaليه الصلاaةu وaسلام فاطمة عن عائشha أم المؤمiنiiن رaضي الله تaعالى عنها قاaلت waxay tihi mا رأيت أحadا kاna أشبهa xadيiثا وكaلاaما برasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم hadal iyo sheeko cid rasuulka عaليه الصلاaةu وaسلام uga eg فaaطimo garan maayo وakaanat waxay ahayd إidaa dakلت عalayhi marka rasuulka عaليه الصلاaةu وaسلام ay usoo gasho qaama إlayha wuu kici jiray wuu ka horkici jiray faraxaba bihaa wuu soo dhoweyn jiray wa qabalahaa wuu dhunkan jiray wa ajlasahaa waxaanuu fadhiisin jiray fii majlisihi halkuu fadhiyo wa kaana wuxuu ahaa idaa dakhala calayha hadduu iyadana gurigeeda ugu tago u galo qaamat ilayhi way ka soo horkici jirtay fa akhadat biyadihi gacantay soo qabsan jirtay waa aabbaye inantiisiiyo isjecel oo isjeclaantiina cabiraya faraxabat bihi faraxabat way soo dhoweyn jirtay wa qabalathu waana dhukan jirtay wa ajlasathu waxaanay fadhiisin jirtay fii majlisiha goobteeda fadakhalat calayhi fii maradihi dabeete waxay u soo gashay xanuunkiisii uu ku dhintay alladii twufiya faraxaba biha wa qabalaha wuu soo dhoweeyey dee kuma kici karee waanu dhunkaday marka maxaad meesha ka fahantay ninku inantiisa in kastaba ha leekaatee baabu taqbiili اlyadi gacanta ma laga dhukan karaa qofka gacanta ma laga dhukan karaa can camar عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال وحول كنا في غزوة دولان بانو كتشري دقال بانو كتشري وغزوة مؤتة ودولان كي مؤتة فحاس الناس حيصة ضدكي بعد دي فحاس الناس حيصة ضدكي بعد دي أو فيدمي قلنا وحن كيف كيف نلقى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فررنا warnabiga wejigabaynu kula kulannaa inakoo soo yaacnay qisada w lasoo gaagaabiyey markii muslimiintu ay meesha la yidhaahdo mu'ta markay u baxeen balqaan ee dagaalka uu bilaabmay dee muslimiinta iyo gaaladu waxaa weeyaan boqol jeer bay isku laalaamayeen boqol jeer bay isku saddex kun bay iyagu ahaayeen iyaguna boqolaal kun bay ahaayeen markaa muslimiintu way u jirib dhigeeno way dagaalameen saddexdii nin rasuulka alayh isalaatu wasalaam u kala hooseysiiyeyba waa kuwii ku dhintay dabadeedna waa waxaa loo dhibay calankii iyo maamulkii khaalid dabeed khaalid baa dee qorsho sameeyey wuxuu go'aansaday waana saxe in muslimiinta uu badbaadiyo oo meesha uu ka saaro marka waa kidii xeelo dagaal sameeyey habeenkii markii la kala seexday ciidankii buu kala badh kala badh buu habeenkii diray ciidankii wuxuu iska tagay idinkuyo markuu waagu beriyo uu noo kaalaya waxaa ka soo dhaqaajiya gaaladii oo markaa saddex kun bay iska celin kari waayeen soo maahayn gaaladii oo raba dagaalkii inay bilaabaan ayuumaa waxay arkeen ciidanka bartaa ka soo boodinaya ciidankiisi kala badh ka mida ayuu habeenkii diray marka wuxuu ka dhigayaa ciidan cusuboo meeshii yimi waa xarbu nafsi waa dagaal nafsiya gaaladii waxay arkeen nimankii meesha joogay iyo iyo ciidanka ciidda ka badana soo yaacaya sina waryaadhahe intii horaa loo taagi lahaa ma in kalaa timi way baqdeen markaa nimankii wartolyaa idinka kaxaysta markay arkeen inay risaaladun caynkaas risaaladuu rabay inuu gaadhsiiye khaalid fariintu waxay ahayd in markay muslimiintu ay dub u baxaan inaanay ka damba iman gaaladu oo ay ka baqdaan markay nimanka arkeen dadka ciidanka cusube meeshii yimi way baqdeen risaaladii way gaadhay soo maha fariintii way gaadhay dabeed khaalid wuxuu bilaabay inuu ciidankiisi dub u guro kuwiina uu joojiyo intii kalena uu ka dabageeyo ilamaa saa ku soo baxay haddii aanu sidaas samayn lahayn maxaa dhici lahaa markuu waagu beriyay sidaa usoo guuraan maxaa la odhan lahaa war nintii yarayd waar ku yaaca lama arkeen laakiin wuxuu sameeyey cabsi buu ku beeray dabeetana wuu ka baxay meesha markay baxeen ee madiine ay yimaadeen way dhuunteen soo socotaay way dhuunteen rasuulka alayh isalaatu wasalaam may tegin qaar riwaadka qaar waxay leeyihiin ragga qaar waaweyn ayaa dhuunto markaasay rasuulka alayh isalaatu wasalaam uu ka hortegey iyo maaragtay iyo dadku way ka hortageenoo waa tii dee la caayey ee layidhi faraariin baa tihin qaar soo yaacay baa tihin rasuulku muxuu lahaa maya faraariin maaha waa karaariin waa way ku kar celinayaani may soo yaacin oo u kaadiya laakiin waxaa la leeyahay rag waaweyn oo ka mid a raggii dagaalamayey ciidankii intay ka leexdeen ay madiino galeen iyagoo dhuuma dhuumanaya oo rasuulka calayhi salaatu wasalam maxaanu ku qaabilaa tuu ujeedaa waa taa kayfa nalqa nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga sidee baynu u qaabilaa waqad fararnaa inakoo soo yaacnay fa nazalat waxaa soo degtay ilaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'a yacni hore waxaa loo yaqaanay qofku dagaalka markuu ku jira xabaddu ay bilaamato ma kici kartid haddii kale waa maxay atawali yom zaxf baa la yidhaahdaayo waa dembiyada lagala dembiyada ugu waaweyn bay ka mid tahay colku jibinaya ninku soo maha laakiin waxaa la ogolaaday ninka ka ka baxa meeshiisii laakiin muxuu u baxayaa mutaxarifan liqitaalin aw mutaxayizan ilaa fi'a yacni dagaal xeelo dagaal inuu qofku u baxayo iyo iyo intuu barta ka baxo inuu cid kale u gurmanaayo waa la ogolaataa markaa kani waxa weeyaan soo bixitaankiina orod may ahayne xeelo dagaal baa kasoo baxdeen faqulnaa waxaanu nidhi laa naqdimu lmadiinata madiina ma tegayno falaa yaraana axadun ay likay laa yaraana axad sana cidinoo arag faqulnaa low qadimnaa war haddaynu tagna maxaa dhacaya annagii baa isqabsanay fakharaja الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam min salaati اlfajri salaaddii subax buu nabigu alayh الsalaatu wasalaam ka soo baxay qulnaa waxaanu ku nidhi rasuulki ilaahay naxnu alfaraaruun waanu iska qiranayna rasuulki ilaahayow nimankii soo yaacay ee laga soo adkaaday baanu naha baan ku nidhi qaala wuxuu ihi antum lmakaaruun amba antum lkaraaruun labaduba way sugan yihiin nimankii nimanka soo khiyaameeyey baa tihiin yaa eed xeeladda kaga yimi haddii kale de waxa weeyaan waa waa waa la ydin layn lahaa sharcanna way bannaan tahay ciidanku laban laab hadday ka bataan dee ciidanka in la badbaadiyo haddii kale waa la laynaya muhiimaddu maaha in la soo taagnaado uunoo qawda la isku haye waa in la ogaado dagaalka lagu jiro maxaa laga xaqiijinaya dagaalka lagu jiro muxuu xaqiijinayaa dadkan ma la badbaadin karaa in la shahiidsiiye maahe ma la badbaadin karaa haddii la badbaadin kara waa la badbaadinaya yani si markaa dub la isugu soo habeeyo ciidankale loo doonto faqabalnaa markaasaanu dhunkanay yadahu gacantiisa halkan ujeednaa waa halkaa qaala wuxuu yidhi ana anigu hee ana fi'atukum anigu waxaan ahay xigtadiinna waan idinla jiraa weeye anigu dhankiinaan ahay yani dadka idin idin dhaleecaynaya ee idin dacaydinaya le maaragtay way soo baxsadeen way soo yaaceen kuwaa kuma jira anigu ye anigu dhankiina ayaan ahay xadiisku waa daciif abu daawud iyo axmed iyo keyrkood baa wariyey haddii ilaahay ka dhigo axaadiista kale sii wadi doonaayo habeenka habeenka ku xiga insha allahu tacala waxaynu ka sheegi doonaa qofka gacantiisa mala dhukan karaa qofka sharafta leh waalidka caalimka ninka madaxda ah amiirka caadilka mala dhukan kara mise lama dhukan karo sali allahuma waslama wbaaraka calaa sayidina moxamed waaalihi wasaxbihi wasalam